hoosudhac dhanka qiimaha khudaarta ayaa ka jira suuqyada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana arrintaasi loo sababeynayaa in khudaar fara badan ay ka soo gooday beeraha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose mid ka mida beeraleyda degmada hay ayaa u sheegay in qiimaha khudaarta haatan uu yahay mid hoosudhac aad u weyn uu ka jiro waxaana uu ka waramayaa khudaarta iyo haatan qiimaheedii sida uu yahay horta abuuqir aad aad samaxsanta run waayo khudaarta oo hadda isbedel fara badan ay soo bisay dhanka oo qiimaha oo hadda meeshii hore ahaaytii hadda ma eh sababta waxaan xasuusayaa bil gudahatii ee qaalna kanagad raqiisna kanagad hadda waxay maroytay meeshin gadambooj oo raqiis eh khudaartan koroyti waxay naqatay taanka hoosoy taanka hoosoyta bartuma abba sheegto beeraha hadda walka falooyo in suuq la sheen iska dhaafata xaafadta malsheenooyo wal falooyo haddii aan ka hadalo khudaarta koostada oo kale imanity karootada oo kale imanity waxaan xasuusayaa karoota mar la gadaya boqol labaatanku maaski ama xirmadii okay boqol labaatanku meesha la gadaa la gado sideedku ama tobanku taasna dareemi karto wax differency ama spacekan dhahooyo tiida kale waxaa xasuusayaa xilliga webiga maqanaay kabsar waxaa lagsheeni jiray diyaarad ama baawurda noocada eh oo baydhabo iyo dhulkan garow lagsheeni jiray oo weliba usoo qaal ee kabsar aragtiis waxaan dhac kore aragtiidal kare muushamaahna malkarabnaba onis ama waayo kan baydhabo koyay haddii inta uninka baxa wax badan aan dhahoy boqolkiiba kun aan dhahoy isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaasi raaciyey sababaha markaasi keenay in khudaarta ay hoos u dhacdo qiimihii hore ee lagu iibsan jiray waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya sababtu waxay ataa webigii oo kooy alxamdulilah oo beerihii dhan shabeelaha hoose hadda taanka hadlan shabeelaha hoose way gaaraan degmada afgooy tuulooyinka hoos qoyaya beeroogii dhan dhammaan biyo wada gaareen taas laan sababay sababto ah laba bil laba bil wala jiro oo webiga maqanaayay beer la diyaariyay marka dareema korta webiga intiis maqanaa inta beer la diyaariyay haddan intii koyti marka saameynta weeshada korta dareema korta alxamdulilah horta ilaahay sheenay raqiiskan alxamdulilah marba dee webina roog una alxamdulilah waxaa waaye shaqaalaha isku celcelisleelka jira iyo beeraha beertan kuwa duurona lamuushimaan hadda beerta abdiya horta walan deeri walan absadi afgooya shabeellada hoose waxay ka mid tahay degmooyinka ugu wax soo saarka badan dalka soomaaliya waxaana beeraha guud ee degmada afgooya haatan ay yihiin kuwa intooda badan ay kasoo go'ayaan dalagyada kala gedisan ee markaasi lagu beero beeraha degmada haatanna waxay yihiin kuwa markaasi aad inta badan lagu tacbayo khudaarta noocyadeeda kala gedisan suuqyada magaaladana waxaa ka jira hoosudhac dhanka qiimaha khudaarta abukarmayo shabeellada hoose